awoodda oo xukunka dowladnimada waxaa iskale shacbiga asay ka bilaabataa asay ku dhammaataa micnaheedu maxay maalin dhaweyto afar sano ka hor xildhibaanana laga soo hordhay hadda waa dhammaatay waxaa naga soo nagu soo sameeyey waxaa wakiiladii shacbiga hadda xildhibaanadeenna badankooda waxay jiraan gobolladii degaan doorashadooda kuraastooda la dhigay ayagoo kursigii u celinaya shacbiga beritina raba in marka ay soo noqdaan si gaaraan u salaamaya dad badan aad joogaan malayna xildhibaan sugiyaal ah waa idin soo dhaweynayna haddii aan marka taa waxaa weyn ujeeddadeedu waa in awoodda shacbiga uu leeyahay shacbigana ay ku noqonaysa micnaheedu waxaa weeyaan anigu waxaan sugayaa xil wareejintii waan diyaariyey guddoomiyihii maadaan u dhiibaya haddii aan yidhaahdo waa iga diyaar laakiin markii la gaadho baarlamaanku uu soo fadhiisto guddoomiyinimada goobtaan dhiga ciddii rabtaa meesha imaanaysa madaxweynaha sidaas oo kale markii baarlamaanku u yimaado goobtu dhiga ciddii u imaanaysa markaa la kala tartamaysa iyagay jirtaa